kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasoo joogtiin subax wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaado mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axada taariikhda ay ku haastaysan tahay tobanka bisha toban iyo koowaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka qodobada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaada saaki aad ku dhagaysan doonti dhegaystayaal waxaa qaybka wafdi uu hogaaminaya xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha dalka oo kusoo jeeda magaalada beledweyn ujoodka socdaalkiisa muxuu yahay barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontiin waxaa kaloo maqli doontiin xasan sheikh shariif sheekh axmed iyagana maanta waxay kusoo wajahayeen magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan barnaamijka ayaani kugu soo gudbin doonaa waxaad kaloo dhagaysan doontiin maamulka hiirshabeelle oo shaaciyey ee beledweyn dadkii ku barakacay oo kun qoys gaaraya waa labaatan iyo kow kun oo qoys barnaamijka ayaani kugusoo gudbin n kugu soo gudbin doonaa qodobada kale ee barnaamijka falaqaynta wararka saaka aad ku dhagaysan doontiin waxaa qaybka ah ra-iisul wasaare xasan cali kheyro oo baaq u diray hay-adaha gargaarka dalka muxuu ku saabsan yahay baaqisa barnaamijka ayaan kugu soo gudbin doonaa dhegaystayaal waxaa kaloo maqli doontiin wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliya shir caalami ay uga qeyb galayaan dalka hindiya muxuu yahay shirkaasi barnaamijka falaqaynta ayaad ku dhagaysan doontiin qodobada kale ee saaka inay hayna waxaa qeybka ee barnaamijka falaqaynta wararka aad ku dhagaysan doontiin hay-adaha w h o oo shaacisay tirada dadkii ku dhintay fatahaada fatahaadaha dalka ka dhacay intii ayay la egyihiin barnaamijka ayaani kugu soo gudbin doonaa waxaa kaloo barnaamijka aad ku dhagaysan doontiin xibintay kalabaan qodobadaas iyo qodobo kale waani kugu haynaa gabagabada barnaamijkana waxaan la wadaagi doonaa mid kamid a kaalmaha sugaanta barnaamijka saakay waxaan la socodsiin doonaa anigoo mahad nuure axmed ah karaamo ayaa soo saaray ee waa mar kale iyo barnaamijka falaqaynta wararka
wan heli karayna
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii falaqaynta wararka oo fidsan haddii aanu ku bilowno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa goor lagu wadaa inay kasoo ambabaxaan garoonka diyaaradaha eedan cadde ee magaalada muqdisho iyagoona kusoo jeeda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan safarka ra-iisul wasaaraha ee beledweyne ayaa waxaa qayb ka noqon doona qaar ka mid a golihiisa wasiirada xubno ka tirsan guddiga qaran ee gurmadka fatahadaha dalka iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xaafiiskiisa ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre ayaa markuu taga magaalada beledweyn waxa uu qiimeyn ku samey doonaa sida uu u socdo howlaha gargaarkii loo sameynaya dadkii ku dhawa ku barakacay fatahadda uu sameeyey webiga shabeelle ee dhexmara magaalada beledweyn sidoo kale intuu ku sugan yahay ra-iisul wasaaraha dalka magaalada beledweyn waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa madaxda dowlad goboleedka hiirshabeelle iyo qaar ka mid a golihiisa wasiirada oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaaladaasi dhinaca kale magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa iyaguna maanta kusoo wajahaan madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheikh iyo sheekh shariif sheeh axmed safarkay beledweyn ku tegayaan madaxweynayaashii hore dalka waxaa ku weelinaya xubno ka tirsan madaxda xisbiyada qaran iyagoona saacadaha soo socda halkaasi tegi doona sidoo kale madaxda madax ka tirsan xisbiga madasha xisbiyada qaran ayaa maanta magaalada beledweyn waxa ay gaarsiiyi doonaan gargaar loogu talagalay dadkii ku barakacay fatahaada ka dhacday magaalada beledweyn madasha xisbiyada qaran uu hogaamiye sheekh shariif sheeh axmed madaxweynihii hore dowladii ku-meel gaarkeeda ee soomaaliya ayaa sheegay inay ka qayb qaadan doonaan gormadka loo sameynaya dadkii uu ku fatahay webiga shabeelle islamarkaana ay gaarsiin doonaan wada gargaara waxaana la rajeynayaa inay wafdiyaashaasi kala hogaaminayaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo madaxweyneyaasha hore ee soomaaliya islamaanta ay soo wada gaaraan magaalada beledweyn weli waxaad la socotiin dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaado weli waxaad la socoteen dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaado markaana haddii aan isla hiirshabeelle ku noqonno madaxweyne ku-xigeenka maamulka hiirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa sheegay inay dad ka badan labaatan iyo kun qoys ay ku barakaceen fatahaadda ku dhufatay magaalada beledweyne uu sameeyey webiga shabeelle ee dhexmara magaaladaasi waxa uu sheegay inay dadkani ay ku sugan yihiin duleedka magaalada beledweyn halka lagu magacaabo ceel jaalle islamarkaana ay u baahan yihiin in si degdega loo si degdega loo caawiyo cali guudlaawe ayaa walaac ka muujiya xaaladda ay ku sugan yihiin dadkaasi oo sheegay in loo baahan yahay in aan loo kala harin dhibaatada dhacda ayuu sheegay guudlaawe inay tahay mid aysan hiirshabeelle keliya aysan wax ka qaban karin magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ka barakacay inta badnaa dadkii halkaasi ku noolaa markii uu fatahay webiga shabeelle ee dhex mara magaaladaasi waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socoteen falaqaynta wararka raadiyo cadaado markaana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo booqasho ku tegay degmada baardaale ee gobolka baayi ayaa sheegay inay dadka ku nool deegaan degmadaasi a haysato dhibaatooyin kala duwan oo ka dhashay daadad kusoo rogmaday waxa uu sheegay inay dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed shacabka deegaanada maamulkaasi ay bixiyeen juhdi fara badan islamarkaana ay keligooda ka ay qaateen inay caawiyaan dadka ka barakacay daadadka ka dhashay roobabkii ka da-ay gobolka baayi waxa uu ra-iisul wasaare xasan cali khayre ku baaqay in hay-adaha gargaarkii cid kasta oo awood u leh gurmad in loo sameeyo dadka shacabka ee degmada baardaale ee gobolka baayi
waxaan soo aragnay dhibaato badan oo haysato dadka degmadan degan laakiin waxaa muuqataa in ay dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dadka degmadaba bilaabeen dadaal sidoo kale dowladda federaalka iyo hay-adaha gargaarku ay dadaal bilaabeen laakiin waxaan dhihi lahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed iyo dhammaan hay-adaha gargaarkaba halkan waa isbitaalkii degmada oo biyo ay qarqiyeen loogana guuray oo aan la isticmaali karin sidoo kale kumanaan qof ayaa bannaanka jooga oo bannaanka lagu daryeelayaa waxaan leeyahay qof walboo soomaaliyeed oo horey gargaar u geystana waad mahadsan tahay haddana waxaad geysan karta geyso cidda aan gargaar geysanna dhammaan dadka soomaaliyeed oo dhibaatadu gaartay waa in loo soo gurmadaa sida ugu dhaqsaha badan sidoo kale waxaan leenahay hay-adaha samafalka airoboorkii ama garoonkii bardaalo wuu furan yahay maanta annagaa kasoo degnay waa in sida ugu dhaqsaha badan loo dardargeliyaa loona soo gaarsiiyaa gargaar dadkan
kaasi waxaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ka hadlaya daadad kusoo rogmada degmada bardaale ee gobolka baayo oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka ku nool halkaasi weli waxaad la socotiin barnaamijka falqaynta wararka raadiyo cadaada dhegaystayaal qaybihii dambe ayaanu ku guda jirnaa weli dhegaystayaal waxaad la socotiin barnaamijka falqaynta wararka raadiyo cadaado hay-adda caafimaadka adduunka ayaa shaaciday tirada dadka ku dhintay fatahadaha ka dhacay dalka kadib markii webiyaasha juba shabeelle ay fatahado ka sameeyeen deegaano ka tirsan oo gobolada dalka soomaaliya waxaa la shaaciyay tirada dadkii ku dhintay fatahadaha ay sameeyeen webiyaasha hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay fatahadihii dhowaan ka dhacay qeybo ka mid a dalka soomaaliya inay ku dhinteen labaatan iyo shan qof halka afartan iyo toddoba kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale hay-adaha caafimaadka adduunka ayaa sheegay inay roobo mihigaan oo horey dhowr qeybo ka mid a soomaaliya uga da-ay ay ku barakaceen labaatan iyo toddoba qof labaatan iyo toddoba kun oo qof oo iyadoona burburiyeen noloshii dadka iyo kaabayaashii dhaqaalaha ee dalka ugu dambeyntii hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa tilmaantay in dadkaasi ay u baahan yihiin gargaar deg dega islamarkaana xaaladooda in si dhaqsa ah wax looga qabto dhegaystayaal weli waxaad la socotiin barnaamijka falaqeynta wararka qodobo kale ayaa noo haray kalabaana gordhow ayaad maqli doontiin wahagaag dhegaystayaal weli waxaad la socotiin barnaamijka falaqeynta wararka raadiyo cadaada markaana kusoo dhawaada xubintii kalabaan ood ku dhagaysan jirteen qeybaha dambe ee barnaamijka dib ayaan isugu soo laaban doonaa
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan har kalamaane war mahaysina aan idin warramo maanta waa laba iyo tobankii bisha mawliid waa dhalashadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam shaqaalaha dawladoo dhanna waa la wada fasaxay kalamaana maxaa loo fasixi waayey ogoy ambar fasaha lekinshaaga ma abay abaya taala mayka erna kalamaana shaqaalo dawlama ka mid ah zabjoog siyaar joog ilaahay naga dhigo dadaad ku aqli tahan ogahaye warkayga dhegayso hoy maanta oo kale sunnada sida ay tahay waa in la soomo dadna waxay ku jiraan hilib cunow soor cunow cambuul cunow bungasoo boobsi daanka cunow ayay ku jiraan xatrana waa u dheer tahay warwar may sidii culammada suufiya la yidhaahdo dufankii waa iska dhaafeen maanta oo kale waana is abdayd gareeyeen xafladihii lagu qaban jiray xaafadaha iyo mawlacyada waa la bedelay hadda hoteelada waaweyna lagu qabtaa halkii bun iyo daanka iyo cambuula laga cuni jirayna suwaarmo iyo jibsi iyo jikin ay cunaan oo kaalay kalamaan firqadiimeed miyay noqotay maxay u daliishadeen u daliishadeene daanka cunugan u daliishadeene
war dhegaysta nimanyo kalamaanay waxba hadaalin in aan war idiin sheego geedda soomaali maryoolo in la yidhaahdo qoomiyad iskuma raacsana qabiilna iskuma raacsana qarannimona iskuma raacsana diinna iskuma raacsana danteedana iskuma raacsana dariiqana iskuma raacsana mar qabyaaladay isu kala bixisaa marna firqooyin diimeeday isu kala bixisaa marna xisbiyo been abuuroo nin iyo boorsaysaa isu kala bixisaa waxaa qurooda isku raacsan tahay inay lacag hesho dhiigna daadiso buda buda una dadnabadeeda ananin yow horta maday israaqow budkaan xaad la sheegtaa madaxa ha kaaga dhace amba dhamma ii qararkii waa inaa dhadhamidaa war naga tag heesta hanooga dheelina waa aad ilowde war aduguna waxaad ilowde dhab dhabu fiirso dhab aad ilowd war adigaba waxaad ilowday dheel dheel ma joogte dheel war mayn is dhibtaan isan dheera dhuwana dhahyara masku artaana aryaadhaha warkaasoo dhan inya ka soo gudubtiin dadkii webigu inya ku biya baxay qaajadu dhuudhuubtay dhulka ku wada dheganay ma ilowdeen beriga war militari cunto u qaybinaya dadkeennii webigu ku fatahayay anaa daawaday ar'aanala militariagaybiyalayleta ulmaadi walka kalsoon adu waayay maandhayskow militari wax qaybiyaayo waxaa iigu dambaysay abaartii dabadheer waagiisyaad barra joogay eedda waxaa la yidhi allow intii abaarti la ogeed aaranka hal ha ka reebin shaqfir asbax min asubax warberigaas ayagoo looga digayo dadka labadii nina musuq iyo maasuq heesihii la qaadi jira waxaa ka mid ahaa dadka iyaga xatiire ee xaalufee abaaruhu ay xagalka daacsheen dhuunigooda kii xada xaste ee waxyeelow cudunta iyo beerkiiyo xubnaha iyo dhabarkiiyo halkaa xabadka lagu qabay waxaa kaloo ka mid aheed jaalaleey hajaabaa shaki يا جلالي يا جلالي هجاب شكي يا جلالي
jaalalay markaan maqlo gallay cagaartooyaan xasuusanaya arooda aniga jaalaley marka maqlay waxaan xasuustaa jaallow ha jabin jaallow waan kula jirnaa jaallow warwar ma haysiinin xusbigii hanta wadaaggaa dad maqli jirteen xoogii wadaniyiintaa lagu bedelay waagii horena qofkii la soo baxa teestaraa xisbiga waa laga cabsan jiray haddana waxaa yimid xoog wadaniyiin la yidhaahda oo hataa madaxda degmooyinka ay ka cabsadaan kaalaya xoogagan wadaniyiintood sheegaysiin intay jireen inta carrada la rogaayay warmaa salaad wuxuu yidhi xoogagan wadaniyiinta qaar ka mida waa la hubeeyey maanleeyow dawlad ma taqaaniin anaa xubin xisbi ahaa jiriya ii dhagaysta dawladdii kacaankuba guul wadayaalay lehed calankoodana il gaduudana ku tiilay eedda kuwaan calankooda nabadii nololaa ku qoran war waa laga bedelay higsi iyo horumaraa ku qoran war adaan waxba kala ogeyne ammaano iyo adeeg hufanaa ku qoran warwar ma haysaana wasiirkii hore arrimaha dibadda yuusuf garaad ma idaacadu furtay yaa b b c da u furaa jirta ma mid kale u furaha war facebook iyo twitter baa furana warka naga dhegaysta wuxuu yidhi afar sanoo kasta waxaa soo baxa wadaniyiin dawladda dadka ka egsada nasiib darase afartan sanoo ka dambaysa waxay isku bedelaan qarandumis waana la waayaa meelay ka baxeen qaarkood ma loo dhashaa waddani mise waa la iska dhigi karaa waddani waa loo dhashaaye sideeda laysaga dhigi karaa waddani ma waxaad ka wadiin hadda kuwan wadaniyaa laga dhigay hooy waxaan ku warsamaa haddiise oo waddani aas joogo xirsidhuuxka oo lahay abwaanka maxaas u jiraya oo muwaadin aawa aas dhahay waryaneen qaranka somalilan waxaa sheegaysaan kama jiraane nagala taga naxligiina war muuse handaraab si uu idraaf u raadinaya waa daalay waraa maxaad handaraab u leedahay ninka odaga wareer dan iyo farmaajo maxay ku kala duwan yihiin beerka caarahaydingood
hagaag dhegaystayaal kalabaan aad ayay u mahadsanayeen gabagabadii barnaamijka ayaan kusii shaqeeya kusii saqaynaa bal markaana muqdisho haddaan dib ugu laabanno wararkaana soo gaaraya ayaa waxay sheegayaan magaalada muqdisho in la sheegay in madaxweyneyaasha reer soomaaliya xasan sheikh iyo shariif sheekh axmed loo diiday inay usoo ka dhoofaan garoonka diyaaradaha idancadda ee magaalada muqdisho madaxda hore ee dalka iyo xubno ka tirsan madasha xisbiyada qaran ayaa maanta kusoo jeeda magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan iyadoona loo diiday inay ka ambabaxaan garoonka idancadde wararkan helena ayaa intaasi waxay ku darayeen maamulka garoonka lagu amray inaysan garoonka ka dhoofi karin madasha xisbiyada qaran ee dalka islamarkaana la xanibay diyaaradii ay raaci lahaayeen ee u raaci lahaayeen magaalada beledweyn wariyaal ku sugan magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in gebi ahaanba aysan la xanibay diyaaradii ay raaci lahaayeen ilaa iyo hadda lama oga sababta keentay in madaxweyneyaasha hore ee dalka la joojiyo safarkii ay kusoo aadi lahaayeen magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan dhinaca kale warara waxaa goordhow garoonka aadan cadde ka ambabaxayso wafdigii uu hogaaminaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo kasii jeeda magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan wararkii wuxuu kusoo koro barnaamijyadeeni wararkeena dambe ayaad ku maqli doontiin dhegaystayaal inta ayaana saakay kusoo afmeeraynaa barnaamijka falqaynta wararka maxamed aadan karaama ayaa soo saaray mahad nuure axmedna waa inla socodsiinayay dhanka farsamada waa sharmaaka suulay tan iyo intaan barnaamijkan kiisa kale ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo